arrintii way isku dayeen dabcan dowladda soomaaliya dadaallo badan oo badan oo badan ama dadaalkeeda inta u badan waxay ku bixisaa in dadka soomaalidu ay helaan amni iyo ammaan ka soo reynayey muddooyinkii ugu dambaysay oo tillaabooyin laga qaadayey laga difaaco waxyaabaha amnigooda iyo deganaanshahooda iyo jiritaankooda dhaawacayo ciidamada amniga iyo dowladda qaybaheeda kale markii waa ay la falgaleen markay la falgaleenna way soo si kooban wakhti yar ayay ku soo afjareen raggii argagixisada ahaa ee weerarka soo qaaday gebigood waa la dilay dad soomaaliyeed oo aan waxba ka galabsan oo wasaaradda joogay iyo dad kale intaba waa ay dhaawaceen waxna waa dileen inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacaana dowladda soomaaliya waxaa ka go'an sidii markii horeba ay ahaan jirtay dadkeeda inay ka difaacdo in la waxyeeleeyo haddii waxyeelle ay soo gaartana ay daaweyso daawada haddii ay gudaha ka heli karaanna gudaha lagula dadaalo haddii daaweyn dibadda ay u baahan tahayna u baahan yihiinna la qaado oo dowladaha iyo dalalka dowladda soomaaliya amba saaxiibada la ah amba walaalaha la ah aniga muddadii koobnayd een dalka dibaddiisa safiirka ka ahaa intaas oo jeer ayaa waxaa la keenay dhaawac soomaaliyeed oo dowladda soomaaliya ay soo abaabushay keeniddiisa iyo daaweyntiisa dhagarta lagu dhaawacana shabaabku ay leeyihiin